جئنا جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo gumaystaha yahuudda ayaa kordhiyey weerarada uu ka geysanayo koonfurta lubnaan xilli washington ay ka socdaan wadahadallo u dhexeeya labada dhinac dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose badmaaxyaal isugu jira masaari iyo hindiyaan oo markab ay la socdeen lagu afduubtay xeebaha soomaaliya ayaa xaaladooda laga dayrinaya munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada baay wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askari towbadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga allah sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa deegaanka dhammase ee dhaca xadbenaadka soomaaliya iyo kenya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka muxaram sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada warkeenna ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan gumaystaha yahuudda ayaa kordhiyey weerarada uu ka geysanayo koonfurta lubnaan xilli washington ay ka socdaan wadahadallo u dhexeeya labada dhinac nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo faahfaahinayaa askarta sahaynada waxay ku dhawaaqeen in shalay oo khamiis ahayd ay dileen lix qof oo ku sugnaa deegaanka zawtar al sharqiya iyo buuraha cali al taahir ee koonfurta lubnaan iyagoo ku andacoonayay inay ahaayeen xubno ka tirsan maleeshaadka xisbullah oo khatar ku ahaa ciidamadooda dhanka kale maleeshaadka xisbullah waxay ku tilmaameen weerarkaasi inuu yahay xadgudub cad oo ka dhan ah heshiiska xabad joojinta sahaynada ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen inay arkeen lixdaa qof oo ku sugnaa labada goobood iyagoo ku eedeeyey inay khatar ku ahayeen askartooda gudaha waxayna ugu yeereen aagga amniga oo ay ula jeedeen dhulay sahaynadu xoog ku haystaan waxayna sheegeen in askarta cirka iyo kuwa dhulka ay beegsadeen balse maysan soo bandhigin wax caddayn ah oo muujinaya cidda la dilay ama nooca khatarta ah oo ay sheegeen dhanka kale maleeshaadka xisbullah waxay sheegeen in weerarkii sahaynadu ay ka fulisay aagga dowlada zawtar al sharqiya uu yahay xadgudub weyn oo ka dhan ah heshiiska xabad joojinta iyagoo weli xusay inay weli u hoggaansan yihiin heshiiskaasi bayaan ay soo saareen fiidnimadii khamiista ayay ku sheegeen in askarta sahaynadu ay si ulakac ah mar kale u beegsadeen dad rayid ah oo marayay waddada zawtaar al-sharqiya taasoo sababtay dhimashada laba qof waxayna sidoo kale tilmaameen inay diiwaan gelinayaan dhammaan xadgudubyada yuhuuddu ay wadaan ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu ayaa shalay sheegay in uu amar ku siiyey askarta sahaynada inay xorriyad buuxda u yeeshaan ka hortaga khatar kasta oo ka dhanah sahaynada ama deegaanada waqooyiga dalka netanyahu wuxuu carabka ku adkeeyey in sahaynadu ay ka bixi doonin koonfurta lubnaan isagoo sheegay in askartooda halkaasi sii joogi doonaan inta lagama maarmaan ay u arkaan islamarkaana ay sii difaaci doonaan magaalooyinka waqooyiga ah ee sahaynadu xooga ku haysato arrimahan waxay imaanayaan iyadoo weerarada askarta yuhuuddu ay yaraadeen marka loo eego maalmihii hore kadib warar sheegaya in maraykanku uu sahaynada ku cadaadinayo inay yareeyaan xiisadda ka taagan lubnaan si loo taageero wadahadallada u socda washington iyo tehraan ee ka socda switzerland dhanka siyaasadda sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa u sheegay warbaahinta in wadahadallada u dhexeeya sahaynada iyo lubnaan ay weli socdaan islamarkaana maraykanku uu sii wado fududaynta wadaxaajoedyada sarkaalku wuxuu uu tibaaxay in wafdiyadaas haynada iyo lubnaan ay dib u bilaabi doonaan kulamadooda gelinka dambe ee maanta si loo sii wado wadahadalada la doonayo in heshiis lagu gaaro saxafi soo xiganaya safaaradda yuhuudda ee washington ayaa isna sheegay wadahadalada inay sii wadi doonaan maanta kadib muddada oo la kordhiyey sideed iyo tobankii juun washington iyo tehraan waxay kala siixdeen is-afgarad waxaana axaddii xigtay bilowday wadahadallo lagu doonayay in heshiis lagu soo afjiro dagaalka ay maraykanka ay sahaynidu ku qaadeen iiraan sideed iyo labaatankii februaayo iyadoo heshiiskaasi sidoo kale uu ka hadlayo joojinta weerarada ka dhanka ah lubnaan sikastaba ha haatee yuhuuddu waxay sii wadaan weeraro culus oo maalmo kadib iyagoo ku doodaya inay beegsanayaan maleeshaadka xisbullah inkastoo tan iyo axaddii lasoo dhaafay ay si weyn u yaraysay weerarada sidaa qoraalka ku cad tan iyo labadii maarso yuhuuddu waxay wadeen howlgallo milatari oo ka dhacay lubnaan kuwaasoo la sheegay inay sababeen barakac in ka badan hal milyan oo qof sida ay sheegeen mas-uuliyiin lubnaan ka tirsan qoraalku wuxuu sidoo kale sheegayaa in yuhuuddu ay weli haysato dhul oo ku yaala koonfurta lubnaan qaar muddo dheer ay gacanta ku haysay qaar kalena ay qabsatay intii uu socday dagaalka islamarkaana gudaha ay u galeen toban kilomitir taasoo noqonaysa horumarkeedii ugu weynaa tan iyo bixitaankeedii koonfurta lubnaan mahadsanid abushayba dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada baay waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee mukuudo ee magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ah ee deegaanka ceel wareegow isla wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqleeyay deegaano ka fog degmadaasi badmaaxyaal isugu jira masaari iyo hindiyaan oo markab ay la socdeen lagu afduubtay xeebaha soomaaliya ah ayaa xaaladooda laga dayrinayaa warbixinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadayaa camaar cabdulqaadir xaalka sideed badmaax oo masaari ah iyo afar hindi ah oo lagu haysto markab shidaal oo lagu afduubtay meel u dhow xeebaha soomaaliya ayaa gashay marxalad xasaasi ah kadib markii burcadbadeeda soomaalida ee afduubka geysatay ay soo direen hanjabaada cusub markabkan oo lagu magacaabo m t yurka ayaa la soo wariyey in labadii mey labada kun labaatan iyo lix laga afduubtay meel u dhow xeebaha gobolka shabwa ee dalka yemen kadibna waxaa loo kaxeeyey gacanka cadmeed iyo xeebaha soomaaliya qoysaska badmaaxayaasha ayaa sheegay in burcadbadeeda soomaalida ah ee afduubka geysatay ay ku hanjabtay inay dili doonaan qaar ka mida shaqaalaha markabka haddii lacagta madax furashada ah aan si deg deg ah loo bixin maalmaha soo socda sida ay qoysasku sheegayaan milkiilayaasha markabka iyo afduubayaashu waxay kowdii juun gaareen heshiis ku saabsan qiimaha madax furashada balse lacagtii weli lama wareejin iyadoo dib u dhaca bixinta lacagta ay sii kordhisay carayo welwelka afduubayaasha kuwaasi oo ka baqaya in laga qaado tallaabo ka dhan ah noloshooda burcadbadeedda ayaa sheegtay inay qorshaynayaan in lix ka mida badmaaxiinta ay u wareejiyaan meel buuraley ah oo markabka ka baxsan iyagoo siisay milkiilaha markabka muddo saddex maalmood ah oo kama dambaysa qoysaska la haystayaasha ayaa marar badan ugu baaqay dowladda masar in ay dardargeliso dadaalada lagu sii daynayo badmaaxiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee masar waxa ay sheegtay inay ka shaqaynayso sidii loo xaqiijin lahaa badqabka shaqaalaha markabka madaxa ururka saraakiisha badaha ee masar ayaa aaminsan in hanjabaadaha burcadbadeedu ay inta badan yihiin cadaadis nafsiyadeed oo lagu dardargelinayo bixinta madax furashada balse aysan ahayn qorsho dhab ah oo lagu fulinayo dilal arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo burcadbadeednimadii ka dhici jirtay xeebaha geeska afrika ay si weyn hoos ugu dhaceen tobankii sane ee lasoo dhaafay balse ay dib u soo laba kaclaynaysay tan iyo dhammaadkii sannadkii labada kun labaatan iyo saddexda aad baad umahadsantahay camaar munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada baay waa kan bashiir muxiidiin abu-ayman oo warbixintaasi inoo haya waxay ahayd xaflad uu agaasinkeeda lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay loona dhigay arday baratay caafimaadka kana qalinjibisay mu'asasada alxikma faraca degmada buulafulay xafladdani oo ahayd mid shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayey shan iyo toban arday oo dhammaysatay barashada caafimaadka kuwaasoo muddo lix bilooda baranaya ayaa si gaara loogu qabtay howlka xafladaha usaama ee degmada buulafulaay goobtay ka dhacaysa munaasabadda waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin culimo malaaqi iyo marti sharaf kale ugu horeyn ardayda ka qalinjibisay alxikma ayaa soo bandhigay qayb ka mid a wixii ay barteen allah mahadiyo waxaa noo qabsoomay xafladan quruxda badan oo ay noo soo qabanqaabiyeen maamulkeena muwaasasada alxikma xafladan oo ay ku qalinjebinayaan arday gaaraysa tiradooda shan iyo toban arday oo ka qalinjebinaya barashada caafimaadka muwaasasada alxikma waa muwaasase ballaaran oo bixiso barashada xirfadaha kala duwan sida caafimaadka kumbiyuutarka harqaanka cilaansaarka barashada carabiga iyo intaa in ka badan waxaa salaan ay ku dheehan tahay farxad iyo kalgacayl u diraynaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan mujaahidiinta bariga afrika salaamun min almowlaa calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh What is health? Health is a state of physical, mental, and social well-being in which disease and infirmity are absent. What is first aid? First aid is the first aid provided to a person in need before the doctor to protect the victim.
intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya wuxuu sheekhu ku dheeraaday ahmiyadda caafimaadka iyo booskuu ka joogo shareecada islaamka fuqahada muslimiinta markay ku waramayaan walbarashada lambar koow waa cilmu sharci lambarka labaad cilmu sharci haddii laha dhaafa cilmo la barada ka ankafayla waa cilmu dibbi waa cilmiga caafimaadka salaaka guuriya waa alimaamu shaafici raxmatullaahi calayhi cilmigan cilmu dibiga cilmo sahlan mee waa gaar ahaan hadda geega gabdho hafladiiyo qalanjabintii oon fadhiina wali cilmu sharci ha kihiga wal yar mee ma weelay cilmigan ma aan khidmeeyaan adeegay badanka cilmu sharcina ma aan khidmeeyaan adeegay ruuxda bani aadamna ma leh ka koobanyaa bayna ruuxi waljasad arkata shabaab almujaahidiin ilaahay khayr ha sii gaar ahaan maktabkan maktabu tarbiyati watacliim oo aan suubiyay iniyoo la jahan qaadan casrijo iyo waqtisho meelyadanbaa hada fadhi ini irbadla kudura ama onogaada isbataalan roore fadhi adbada ka bari marka cilmigaas may lahaa siin ku dhungnay fursad ilaahay ha siin mariyu subxaana wa tacaala intii ay socotay xafladda qalinjebinta ardayda caafimaadka ee alxikma ee degmada buulafulay waxaa madasha ka hadlay malaaq ibraahim macalin maxamed oo ka mid ah malaaqyada wilaayada islaamiga ee baay isagoo tahniyad gaara u diray ardayda mu'asasada geekamay wallaka faraxee sida culmadii horey tiisha ibraahim jasaahullah khayran ka dhawaaji shay walba geeka ta'siisya iyo horumarshay caafimaadka laka hadalow ee muslim iyo gaalaba ka hadalaayaan may lahaa ee guud ahaan may bogaadiyey mu'asasada hooliya qobati howl foollanka baahnayna ata gebdho may kala dardaaramay qiibto la sansi juhdiga la siingeli qaabka isan hata marahaytan ina dhammaystiratan ugu dambeynna waxaa xafladda looga dhawaaqay natiijada imtixaankii ay galeen ardayda iyadoo isla goobta lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino
kaalmaha kow labo saddex saddex kaalmood waay waxaana la abaalmarin doonaa insha allahu tacaala afar arday kaalinta koowaad labo arday aa isla galay kaalinta labaadna hal arday kaalinta saddexaadna hal qof waxaan ka bilaabi doonaa insha allahu tacaala almarkazu athaalith ama kaalinta saddexaad waxaa gashay ardayadda micraaj cabdiraxmaan natiijada ay keentay insha allahu tacaala waa sagaashan iyo shan darajo waxaa la guddoonsiin doonaa insha allahu tacaala shahaadadeedii iyo awaalmarin lacageed oo gaarayso labaatan dollar tafadal insha allah almarkazu athaani ama kaalinta labaad waxaa gashay ardayadda salmaa sheekh axmed aadam waxayna keentay sagaashan iyo lix darajo waxaa la guddoonsiin doonaa insha allahu tacaala shahaadadeedii iyo awaalmarin lacageed oo gaarayso talaatiina dollar ama soddon dollar almarkasul awal waxaa mushaarakeeyey laba arday insha allahu tacaalaa guud ahaanna markaskaas koowaad awaalmarintiisu waa siddeetan dollar maadaama laba arday ay mushaarakeeyeen waxay kala leeyihiin afartan iyo afartan dollar labadaasi arday insha allahu tacaala waxay kala yihiin zaniira yuusuf cali iyo maariya cabdiraxmaan zaniira yuusuf cali iyo maariya cabdiraxmaan maxamuud waxay keeneen sagaashan iyo toddobo dhibic shan darajo ama sagaashan iyo toddobo iyo bar darajo mid kastaayo waxay leedahay insha allahu tacaala afartan dollar horay waxaa sidan oo kale muwaasada alxigma faraca degmada buulafulay dufcadii ugu horraysay uga qalinjebiyey shahaadooyinna lagu guddoonsiiyey arday baratay kombyuutarka iyo harqaanka kuwaasoo muddo usoo dhabar adeegayey mahadsanid abu ayman wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah saadiq muumin ayaa tafaasiisha warkaasi inoo haya iyadoo ay si soo tarayaan tirada taa'ibiinta ah ee isku soo dhiibaya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa waxaa degmada buqa qable lagu soo bandhigay askari toobadkeen ah oo lagu magacaabo cabdi iimaan cismaan kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta waxaana uu ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo tababar socday muddo laba sano iyo bar ah ku soo qaatay dalka eliteria isagoona dib ugu soo laabtay soomaaliya si uu uga qayb qaato duulaanada ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada raxmaanka cabdi iimaan waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii farakutiriska ahaa ee ka badbaaday weerarkii cagmarinta ahaa ay mujaahidiintu ku qaadeen magaalada masagawa ee gobolka galgaduud hadda cabdi waa taa'ib waxaana tawxiidka loogu qabtay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan isagoona caddeeyey in uusan dib ugu laaba doonin safka murtadiinta magacayga waa cabdi imaan cismaan oo ka tirsanaya qaybta toddoba iyo labaatanaad ururka konton iyo saddexaad oo ka shaqaynayay hiiraan oo inta tababar ku maqnaay iyo intan waddanka joogay waa lix sano laba sano iyo bar tababaran ku maqnaay saddex sano iyo barna waddankan joogay howlgalkii ugu horreey aniga waxuu ahay xilliga masagaway adiga xilli kow iyo toban saac oo subaxnimo aanaa lasoo weeraray wallaahi khasaare badan aan ka dhashay waa meeshii waa lagu baaba'ay gaadiidna waa lagu qabsaday maya ana dagaala dagaalaga dhan waxaan ka qayb galay midkaas masagaway kaasaa igu horreey waana lagu jabay markaan jabnayna muqdisho aadnay shaqo leexsan waxaan iskaga jiray oo hadda adiga afar iyo labaatankii aan soo baxay hadda dagaaladane waa un meesha waa joognay laakiin dhankan ka joogna mayna dhanka kale laga soo galayo ciidanka soo jabi laha hore soo raacayn wallaahi niyow waa un mabda la-aan waadi hadday axbad lugta kaaga dhacdoo kale amba adiga un dhaawac noqotid wax ku qaadaa ma lahan oo gaadiidna kuuma dhowo ku imaamahaya wax ku qaadaana ma jiraan inta gurguurinaysa waa laga daba imaanaya kan ugu horeeya noqon leena mid walba ku jirta wallaahi waa nidaam xumo meesha ka jirta baabuur qarax waa soo galay laakiin aniga dagaalka geesaan ka joogay oo ciidankayga gees ay u jireen rag hubaysan leh oo caadi aan soo galay mahane gaadiidka oo la qabsanaya waxaana nooma dhoween oo gees ay naga jireen culayskana dhinacaasoo koray anaga waa un ciidanka waa jabeena jabal le aan ku orodnay mahane dagaalka oo badan naguma soo aadin oo laakiin waa shaqadii waa sii waday laakiin howlgal ma gelin wallaahi faa'iido kama hayo faa'iido kama hayo khasaare maahan oo waqti iga dhumay wallaahi niyo rag badan oo horta waa qorinaynaa askarinimaa rabnaa dhaha hadda intan oon meelahan ku jujuray waa arkay rag qaarna waa ka waaniy oo waxaan dhahay niyo waxaan iska dhaafa oo muxuu ahay hadhow shallaay waa kugu dambaysa hadda iska daa ragna niyaddaan ka dhahayo anoo la hadlin niyow ma iska dhaafaanayo shacabnimadooda iskii juranayo wadankooda ka shaqaystaan wallaahi niyow meeshaan horta mabda iyo nidaam kala dambeyn ma yaalo aa ninkii hadda oon ku fikiraa inuu iska dhaafaa ugu run aniga wax badanaa kusoo lagoyo lix sana waqtiga iga dhumay oo intaas haddaan shaqaysan lahay waa nin xilligan isku filan oo adiga wax tabanayna halaymaano hadda inala cusub haddana bilaabi rabaa insha allah
askarigan taa'ibka ah ayaa ka mid ah toobadkeenayaasha isku soo dhiibaya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dhowaan ayay ahayd markii degmada buqa qable iyo degmada moqokori lagu soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta allahna uu waafajiyey in ay kusoo biiraan safka muslimiinta mahadsanid saadiq ugu dambeyntii warkeenna waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa deegaanka dhammase ee dhaca xadbenaadka soomaaliya iyo kenya xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyey halkan waa xadbeenaadka kala qeybiya soomaaliya iyo kenya gaar ahaan deegaanka dhammase ee wilaayada gadow waxa uu deegaanka xadbeenaadka u jiraa wax ka yar saddex kilomitir mana jirto wax cabsi ah oo muslimiinta ay ka qabaan ciidamada dowladda saliibiyadda kenya ee deegaankan qayb ka mid a xoogga ku haysato bulshada ayaa isaga kala goosha labada dhinac ee deegaanka iyagoona wax cabsi ah qabin waxa ii suura gashay inaan tago meel magaalada u dhow oo anteenkeeda laga arkayo islamarkaana laga arkayo sidoo kale xeryaha ay sida cabsida ugu jiraan ciidamada dowladda saliibiyadda kenya arrintan waxay ugu noqotay mid cajiib ah iyadoo dadka muslimiinta ee ku nool deegaankan wax ka yar saddex kilomitir uu u jira xadbeenaadka haddana ay nabadgelyo ku seexdaan wax cabsi ahna aysan dareemin mid ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa igu wehelinayay socdaalkan aan ku tegay xadbeenaadka waxaana weydiiyey su'aalo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanayd su'aal ah siday idinkugu suura gashay in halkan aad ku noolaataan iyadoo xuduudda bidhaanteeda la arkayo waxa uuna ku jawaabay dowladda islaamka baa keentay awal hore waxaa waaye meel walba iska aadi jireen si maarata loo cuburinhaya godka loogu celinhaya hadda godka kama baxayaan dowladda islaamka baa aad uga baqayaan waa kaasoo intay soo gudubta dhankaas soomaaliya uma soo gudbaysa aad bay u baqaysaa waa dowladda kaya waa baqaysaa godkana kama soo baxaysa dhankan soomaaliya uma soo gudbaysa waxaa kaloo xusid mudan in ciidamada dowladda salibiyadda ee kenya ee ku sugan xadbeenaadkan aysan godadka ka soo bixin cabsi ay ka qabaan mujaahidiinta ma soo baxaan mana sameeyaan wax dhaqdhaqaaq ah waxayna taasi keentay inay yaraato dhibaatooyinkii ay geysan jireen arrintan cabsida ah ee ka muuqata ciidamada dowladda salibiyadda ee kenya ee ku sugan xadbeenaadkan waxaa loo sababeynayaa dhowr qodob oo ay ugu weyn tahay inay keentay weerarkii barakeysnaa ee ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen gacankuhaynta degmada ceelcadde ee wilaayada gado muddo hadda laga joogo wax ku dhow kow iyo toban sano halkaasoo lagu laayay ku dhowaad laba boqol oo askari oo militariga kenya ka tirsan tiro maxaabiis ahna ciidamada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen waxay xilligaasi ka dambeeyey ciidamadan ayaa godadka ku xarooday iyaga oo cabsi iyo qalqal tan iyo xilligaasi godadka kula jiro cabsi weyn bay dareemeen hadda allaankaa la joogo markii ceelcadda lagu sheego waxaa waaye waa xaradu ay isku guraysaa waxaan weligeed ay arkin baa la kulantay marka ceelcadda dagaalkeedii waa waxay iloobaan ay ku noqotay marka waxaa waaye ceelcadda haddii lagu sheega bas waa qof walba halkuu jooga uu ka saseeya xilliyadii hore ee deegaankan ay soo degayeen ciidamadan dowladda salbiyadda ee kenya waxay geysteen dhibaatooyin kala duwan duqeymo kala duwan balse hadda ma jira wax dhaqdhaqaaq oo ay sameeyaan ciidamada tawxiidka ayaana hortaagan mararka qaarna waxay la kulmaan weeraro kala duwan oo xeryahooda lagu qaado xaryaha waa lagu weerara oo maarata dhowr jeer baa la arbushay oo markii toddobaad la joogo waa la arbusha wxoogo waa la arbusha waa kaasoo waa la arbusha markii toddobaad la joogo waa la arbusha ama afar ber la joogo bulshada lagama dareemayo wax cabsi ah oo ku aadan arrintaas waxaa furan dhammaan goobaha ganacsiga habeen iyo maalin isku si ayay dadka u shaqaystaan bannaanka ayaana la seexdaa iyadoo aysan jirin wax cabsi ah oo laga qabo in ciidamadan dowladda salbiyadda ee kenya ay soo tallaabaan xadbeenaadkan oo wax ka yar saddex kilomitir u jira deegaankan taasna waa allaha mahaddi dumma waxay ku timid geesiyaasha tawxiidka oo dhadhansiiya cadowgan cadaab adduunyo tii aakhirana ay u sii dheer tahay waxaa sidoo kale xusid mudan in dadka ku nool deegaankan ay yihiin dad ansaar ah oo diintooda ku dheggan islamarkaana mar weliba u diyaargarooba haddii ay damcaan cadowgan inay dhaqdhaqaaqya sameeyaan garab iyo gaashaanna u ah mujaahidiinta iyagoo la garab taagan naf iyo maal intaba xasan cabdiraxmaan abuuxasaan idaacadda islaamiga andalus xadbeenaadka kala qeybiya soomaaliya iyo kenya deegaanka dhamaso ee wilaayada gado guud ahaan dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu